kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamij gaara oo aan nagu tala galnay sannad guurada lixaad ee ka soo wareegtay markii la aasaasay laanta af soomaaliga idaacadda v o a maanta oo kale dhegaystayaal oo ku beegnayd labiyo tobankii bishii februari sannadkii labada kun iyo toddobada waxaa hawada soo gashay laanta af soomaaliga ee idaacadda v o a baahinta v o a ayaa laga dhegaystaa dhammaan dhulka ay soomaalidu degto ee geeska afrika iyadoo weliba barta internetkana laga dhegaysto caalamka oo dhan muddadii lixda sano ahayd ee ay v o a hawada ku jirtay ayaa waxa ay ka qayb qaadatay tebinta wararka geeska afrika waxaana ka mid ahaa marxaladihii soo maray mandiqadda abaaro ku dhuftay geeska afrika waxaa kaloo jiray weeraro xoog leh oo ay qaadayeen kooxaha burcadbadeedda ah dhinaca siyaasadda tusaale ahaan waxaa soomaaliya soo maray saddex madaxweyne iyo tiro ra'iisul wasaareyaal ah oo watay xukuumadahoogii waxaa intaasi dheeraa qabsashadii shabaabka iyo xayiraaddii hay-adaha samafalka iyo warbaahinta madaxa bannaan iyo arrimo kaloo dhowr ah si aan haddaba uga boganno afkaarta kala duwan ee ay barnaamijyada ay baahayso v o a ay ka qabaan dhegaystayaasheenna ku sugan geeska afrika ayaa waxaa wariyayaasheenu ay makrafoonka la dhex mareen magaalooyin ka mida dhulka ay soomaalidu degto magacaygu waxaa la yidhahdaa xasan maxamed cabdiraxmaan waxaan joogaa kaam ku yaallo agaaraha ayroboortka v o a waxaan u dhegaystaa waxaan ka helaa warar iyo akhbaaraad kala duwan oo isku dheeli tiran muddada aan dhegaysanayay v o a waxyaabaha aan ka helay waxaa ka mid ah nolosha dhabta ah ee ka jirta gobolada dalka soomaaliya sidoo kale waxyaabaha aan v o a had iyo jeer aan ka faa'iidaysto waxaa ka mid ah sarifka qalaad ay had iyo jeer ay ka hadasho maxaa ka maqan oo aad jeclaan lahayd in lagu kordhiyo v o a waxaan jeclaan lahay in lagu soo kordhiyo barnaamij diimeed maqaaya mebelarey caliow saa'ibdow waliba rawe kaamka tarbunka baaliska dhisan waliba bilaabay dhegaysiga v o a lamada kun i siyeed xilligaas oo ana ka sugnaayay magaalada baydhabo ee harunta gobolka bahay maxaad u dhegaysataa v o a welibaan dhegaysadeeye sa'anaan ku helow barnaamijyo shal duwan iyo dhaadooyinka oo caalamka ku dhiyaayan dhammaantiyo maxaad ka korarsata marka idaacadda v o a intii aad dhegaysanaysa waliba uu kororsaday macluumaad shal duwan ama shal ah haddii haada fadhi barnaamijyada oo aysan ku sameysaan arrimo bulshada iyo sida v o a hambandhigaasu xaqiiqada oo dhabta eh hataa caalamka ku jarto maxaa ka maqan oo aad jeclaan lahayd in lagu kordhiyo v o a run ahaantii barnaamijyada hatugu bahaw idaacadda v o a iyada aan faylayin welibana jeeda lahaayay barnaamij nabadel la ahaw in laha kordhiyo oo usbuuciba hal mar oo kale lahadhiyaw maxamed faarax waxaan hadeer aan ku sugunahay kaam ku yaalla banaadir idaacadda v o a waxaan bilaabay dhegaysigeeda labada kun iyo sagaalkii waxaan u dhegaystaa barnaamijyahan caadi ahayn ay soo fulisaa maxaad ka kororsateen v o a v o a waxaan ka karorsan baahida inay ka hadashaa si wax loogu qaban lahaa idaacad waxaan ka codsan lahaa sida nabad waarta loogu soo dabaali lahaa dalka soomaaliya inay barnaamijkaas ay saacaddeeda saacad ka mida ay noo soo geliso barnaamijkaas ay samayso magacayga waxaa la yidhaahdaa maxamuud beeldaaji faarax waxaan joogaa magaalada boosaaso maxamuud beeldaaji faarax waxaa tahay duqi hore ee magaalada boosaaso dhegaysiga waan dhegaystaa idaacadda v o eeda ilaa intii la furay waxaan u dhegaystaa de adeeg bay hayaan ummadda adeeg bay u hayaan dabcan soomaaliya oo dhan bay adeeg u hayaan adeegaas oo ah yacni inay warbaahin sameeyaan oo wararka caalamka iyo kuwa waddanka labadaba ay soo gaarsiiyaan ummadda soomaaliyeed shakhsiyan adigu maxaad ka faa'iidaa marka dhegaysigeeda shakhsiyan waxaan ka faa'iidaa wix inta dadku ka faa'iido oo ah inaan kala socdo akhbaaraadka caalamka iyo kuwa maxalliga labadaba maxaad jeclaan lahayd marka in lagu soo kordhiyo anigu majaalka keliya oon isleeyahay wuu bannaan yahay hadda oaan anigu dareemayo waxa weeye inay ka hadlaan dowladnimadu waxa ay tahay iyo maamul wanaaga gobor governansiga waxa la yidhaahdo inay ka hadlaan oo ay dadka baraan yaasiin xaaji cabdulaahi boosaaso joog haa waa dhegaystaa saddexii sano ugu dambeysay baa anugu la jaan qaaday dhegaysiga badanaa qurbahan ku noolaa laakiin markaan waddan kusoo laabtay waa dhegaystaa special dhinaca wararka iyo barnaamijyada qaar maxaad ka faa'iidaa marka dhegaysigeeda maadaama anigu qurba joogaan ka mid ahaan jiray bal habka qurbaha looga noolyahay iyo dhibaatooyinka dadka ka soo maray inaan ogaado oo aniga figan way arag u ahaa waa garta maxaad jeclaan lahayd in lagu soo kordhiyo marka ani waxaan jeclaan in lagu soo kordhiyo barnaamijka cayaaraha inkastoo subaxdii baxo laakiin lasii badiyo waa jeclaan lahaa magacayga waxaa weye zakariya maxamed isticmaar waxaan jooga hadda ku sugnay boosaaso aad iyo aad waxaan weliba la jaan qaaday markii ay soo baxday ama hawada ay soo gashay v o eda ilaa haddana aad baan u dhegaystaa waa gartay maxaad is oran lahayd marka idaacaddaha lagu soo siyaadiyo zakariya waxaan qabaa barnaamij aniga aad niyaddaan ugu hayo oo ah khabiirka weydii barnaamijkaas waxaa weeye in lasoo fariisiyo dadkii hore soomaliya usoo shaqeeya ha noqoto dhinaca militariga ha noqoto dhinaca dhaqaalaha iyo maamulka si looga faa'iidaysto magacayga waxaa la yidhaha maxamed axmed maxamuud waxaan ka socdaa somaliland independent intellectual forum oo ah tingtag madax bannaan oo la aasasay labadi kun iyo koob iyo tobankii runtii waxaan bilaabay laacadda v o dhegaysigeeda ilaa xilligii la furay labada kun iyo toddobadii xiliyadii martaqaana la bilaabay ilaa xilligaa waan la socday runtii idaacadda maxaas leedahay waxyaabo aad jeclaan lahayd tala ahaan inaad usoo jeedisida ka maqan in lagu soo daro kale maxaad soo jeedin lahayd waxaad moodaa runtii barnaamijyada ilaacadda ka baxa inayna inayna isu dheelitirnayn dhacdooyinka mar walba ilaacadda kaa ka soo baxaya waa dhacdooyin ka dhacay muqdisho ama ka dhacay soomaaliya ama koonfurta soomaaliya marka runtii anigu waxyaabaan soo jeedan lahaa waxaa ka mid ah tusaale ahaan dee warar ka dhacaya somalilan iyo warar ka dhacaya soomaaliya in la isu dheelitiro bismillahi raxmaan raxiim magacayga waa maxamed maxamuud yuusuf maxamed maxamuud yuusuf hargeysa degan dhegeysiga idaacadda v o a waxaan bilaabay sanadii kun sagaal boqol saddex iyo sagaashankii markii ugu horreysay subaxaan dhegeysan jirnay waa tii dee idaacaddu joogsatay muddadan waa tii marka dib loo bilaabay isla markii dambay bilaabantayna waan la- waan la jaan qaaday labada kun iyo toddobadii waan la jaan qaaday bal waxaad iiga warantaa waxyaabahaas leedahay kugu soo kordhisay wakhtiga aad dhegeysanaysa idaacadda idaacaddu waa idaacad initiative oo cusub aragti cusub iyo weji cusub bay leedahay waxay ii suurtagelisay inaan jaanis u helo inaan wax kala dooran karo oo idaacada ida- berigii hore idaacadu monobilibiska ahaayeen idaacadu kooban bay ahayn idaacadan dooran karay noqotay wax badanna way igu soo kordhisay oo aqoonta iyo thaqaafadda adduunyadu war un maahaye wax meel ka qarxayo wax la dilaya laakiin intaa dooda iyo cilmi baadhis iyo aqoonaa garab socda maxaad jeclaan lahayd oo xilligan ka maqanoo in lagu soo daro ama talooyinka maxaad ku darsan lahayd waxaan aad iyo aad u xiisayn lahaa in lagu soo daro barnaamijyada tusaale ahaan marka su-aalo lasoo weydiiyo idaacadda idina idaacaddu inta soo baadhaya jawaabo soo hesho bal horta magacaaga magacaygu waa naciime cabdigeliixe naciimay bal idaacadda v o a dhegeysiga goormaad bilowday waxaan bilaabay labadii kun iyo sagaalkii maxaad is odhan lahayd een, way ka maqan yihiin idaacadda oo jeclaan lahayd in lagu soo daro inta badan waxaad odhanaysaa idaacaddaasi waxay ka warantaa koonfurta soomaaliya amba ay xoogga saartaa marka waxaan odhan lahaa idaacaddiina dhexa laga dhigo oo ummadda afka soomaaliya ku hadashaa dee dhexa u noqoto magacaygu waa maxamed macali ismaaciil waxaan ku noolahay magaalada jabuuti wallaahi waxaan bilaabay ilaa labada kun iyo meelaha toddobadii aan dhegaysigeeda bilaabay maxaad u dhegaysataa maxamed v o maxaad u dooratay inaad iyada u dhegaysto wal waxaan u dhegaystaa si aan wararka caalamka ula socdo maxaad eh, ka kororsatay amba aad ka biirsatay v o oo kaaga biiray maanta waxaa iga biiray aqoon aan kala bartay waddanka soomaaliya iyo dhibabka ka jira iyo gebi caalamka oo dhan maxaad jeclaan lahayd in lagu soo kordhiyo waxaan jeclaan lahaa in lagu soo kordhiyo doodaha in loo sii siyaadiyo dadka ayaan jeclaan lahaa magacayga waxaa la yidhahda yuusuf aadan xasan waxaana ku noolahay jabuuti yuusuf goormaad bilowday inaad dhegaysato v o markay bilowday isla markiiba hadhna waan la bilaabay maxaad u dhegaysataa markaa v o a waxaan u dhegaystaa in xaaladda adduunka kolba halka ay marayaan xagga dagaalada xagga ganacsiga fankiyo sugaanta waxyaalo badan dee wixii horta aan doonayey waan ka helay weybaa si gaara kuu soo jiitaa ma wararka ma barnaamijyada maayo wallaahi waxay soo jiita horta sugaantu waa aad bay qancisay aniga wararkuna waa aad bay qanciyeen laakiin doodan joogtada ah ee mar walba joogta ee si xagga ka socota iyo xagga ka socota waa ma fahmi kuwa horta ka iyada anugu ma xiisayo maxaad ka biirsatay maanta amba aad ka kororsatay v o dee waxyaalo badan oo waan soo koobi karin oo kow iyo laba kuma soo kuma soo- kuma soo xili karo waxyaalo badan baan ka kororsaday dee wararkana dee so- si degdeg horta noo soo gaarsiiyaan v o edu taasina dee waxa weeye kolba xaaladdu caalamka wixii ka dhacaya waan ka helaa maxaad jeclaan lahayd in la- lagu kordhiyo waxaan jeclaan lahaa in lagu kordhiyo bal jimcaha haba ahaato ama ayaan kaleba ahaato bal su-aalaha xagga diinta ya bal in dee lagu soo daro iyo taariikhda islaamka iyo taana aad baan u jeclaan lahaa waana taariikh kale waana ka sheekeynee cismaan ibraahim cabdi oo ku magac dheer cismaan maroor idaacadda v o ga waxaan u dhegaystaa aniga horta waxaan ahay nin bulshada wax ka ahoo waxaan ahay guddoomiyaha guddiga nabadgelyada Ee mar waxaan ahaan jiray greeta garissa oo dhan Ee haddana waxaan ahay deegaanka ugu mashquulsan oo degmada dhadhaab la yidhaaho oo aadda nabadda ugu baahan marka nabadday ilaga shaqaysaa v o da oo maxaa yeelay kolkii nabadda aan baahinayay idaacadaha aan la xiriiray ayay ka mid tahay nabadday ilaga shaqaysaa idaacadda v o da waxaa ka maqan eh, ayada oo geeska afrika oo dhan ay qolqolotooyin ka taagan yihiin fara badan waxaa ka maqan barnaamij nabadgelyada keliya toos oga hadlahayo in lagu soo daro oo mar kastaba aan nafaas aan barnaamijkaa dadka ugu baahino helo ayaan u baahannahay waxaan u baahanahay in barnaamijkaas lagu soo daro magacayda maxaa la maxbuub cabdicasiis een, waxaan ka- ka- ku ji- kasoo hadlayaa wadanka le kenya Een, wallaahi muddo sano hadda lasoo dhaafay laba sano gadaashii camal ah ayaan dhegeysan jiray saan u u arkana v o a aad iyo aad ay u muhiimsan tahay waa idaacad aad u fiican oo waxyaalo ay ku sheegayaan ararka qaarkooda aad iyo aad aan la socda waa fahmi kartaa very understanding way wallaahi maxaan ka faa'iiday waxyaalo aad iyo aad u muhiimsan Een, maxaa ka mid ah wadamaha soomaaliya camal dhibka ka dhacaya kulli ayaa nala soo socisa wadamaha ingiriiskasa meel ida- adduunka udul bax ka dhaca kulli nala soo socisa aan ka dhegeysanaa maxaan ka dhegeysanaa heedyada dhaqanka mutacalimiinta dhinaca diinta wixii kulli badan nala sheegaan wallaahi maxaan jeclaan in lagu soo kordhiyo wararka ka dhacaya kenya camal wasiirayaasha embiyaasha waxyaalaha wadankan eh, etoobiya soomaaliya waxyaala kule ka dhacaya inay nala socodsiiyaan inayna aan jeclaan in lagu soo kordhiyo magacayga waxaa la dhahdaa maaweel waxaana ku noolahay xaafadda isli ee dalka kenya ama magaalada nairobi idaacadda fiologa muddo adigu ilaa afar sano ilaa adigu shan sano u dhaxaysaan dhegaysanayey aniga oo ka soo qaybta ay ay ka soo gudbiso idaacadda la yidhaahdo star f m un baan anigu ka dhagaystaa de waxyaabo badan ba ayaa laga faa'iidaystay waxaa ka mid ah adigoo iska fadhiya inaad mar kasta helayso wararkii adduunka oo dhan sidaba wararka soomaalida anigu adduun kalena ma xiiseeye waxaan u xisaab xiiseeyaa un soo- eh, xagga soomaaliya maxaad jeclaan lahayd idaacadda v o e da barnaamijyadeeda ee in lagu soo kordhiyo mustaqbalka wallaahi waxaan jeclaan lahaa laan f f m oo dalka kenya aan ka dhegaysanno inay leedahay baan jeclaan lahaa lagu soo kordhiyo magacayga waxaa la yidhahdaa cabdulcumar xasan aad iyo aad waaba ku xiranahaaba boqolkiiba boqol subaxdii markay soo gasho nuska saac iyo tobanka saac oo galabnimo aan u badanahay inkastoo halka saac oo habeennimona marmarka qaar aan dhegaysto Een, voice of america markay soo gashay ilaa hadda markii markaan u helay janisba waa iska jeclahay maxaa yeelay waa warbaahin awood badan oo warka ka soo tebisa waddan aad u awood badan muddada aad dhegaysanaysa v o e da maxaad ka kororsatay taariikhaha iyo waxyaabaha ay ka diyaariyaan taariikhaha ururada islaamiga oo soomaaliya oo kale iyo kuwa adduunka ka- ka jira oo kale mustaqbalka maxaad jeclaan lahayd in lagu soo kordhiyo idaacadda v o e qaybta soomaaliya aniga kulley waxaan codsalahay inay badiyaan een, teemka ay ku jirayso hawada
laanta af soomaaliga ee v o a oo xarunteedu ay tahay magaaladan washington waxa ay ka mid tahay idaacadaha caalamiga ee ku hadla afka soomaaliga oo iyagu kaalin ka qaata nolosha bulshada soomaaliyeed sida uu faahfaahinayo maxamed abshir walde oo ah khabiir ku xeeldheer arrimaha bulshada iyo saxaafadda ujeedooyinkii loo abuuray oo dowladihii qarashka ku bixinahayey ama ha ahaato maraykanka ama ha ahaato tan b b c da oo iyadana mid dowladeeda ama kuwa kaleeto oo af soomaaliga ku hadla ama itali ha ahaadeen ama ruushka ha ahaadeen masar ma huba inay weli ku hadlaan af soomaaligi laakiin way ku hadli jireen Eh, dhanka soomaalida wuxuu u sahlay oo la kulan siiyey oo fursad u siiyey in ay idaacadaha kaleeto oo af soomaaliga ku hadla la dhegaystaan miisaamaan oo marmarka qaarkood eh, hal idaacadi war kuma fila iyo iyo xog bixin iyo eh, waxyaabaha badan oo laga dhegaysto idaacadaha kuma file ay iyadana ka faa'iidaystaan waxyaabo badan oo waayo arag iyo xog ogaal ah marka een, waxay ahayd baan u malaynhayaa dadka idaacadaha dhegaysta ee afka soomaaliga eh, idaacadaha ku hadla oo soomaalida ahi in ay eh, ka faa'iideen baan qabaa laanta af soomaaliga ee idaacaddan v o a ayaa waxaa muddadii ay jirtay ay xoogga saartay in ay gudbiso warar isku dheelitiran oo ku salaysan xaqiiqada iyo waaqica jira haddaba isweydiintu waxay tahay maxay v o a ku soo kordhisay dadka soomaalida ah muddadaasi lixda sana ah ay jirtay waa su'aasha aan hordhigay saciid faarax maxamuud oo ka mid ah rugcadaaga saxaafadda soomaaliyeed soomaalida waxay tidhaahdaa war la hel yaaba tala la hel saddexda saacadood iyo barka ay v o edu hadasho inta badan waan dhegaystaa waxyaabaha ay soo kordhisay aad bay u daran yihiin waayo dadku soomaaliya oo qasan war bay u baahnaayeen war tifaftiran oo dhinacyo badana wararkii iyo aqoon kororsigii iyo maaweeladiiba waxa ay ahayd meel aad loo dhegaysanayay lixdaa sannadood oo aan jirtay Een, faa'iidona ay dadku ka gaareen baan isleeyahay waayo maqalkaas ayaa wax tara oo wax lagula socdaa wax ka qaadasho iyo hal abuur dhegaystuhu ku doondoono inuu maskaxda ka shaqaysiiyo hal abuur yeesho ayay keentaa anigu waxaan qabaa v o edu hadda soomaaligu inta uu jiray muddo gaaban bay ahayd ragga iyo gabdhaha ka shaqeeya hawl fiican bay qabteen waxyaabaha wararka iyo telinta iyo xogsiinta ka sokow iyo madadaalinta iyo wixii tacliimaysan waxaan mm, ku dari lahaa in ay sugto afka soomaaliga iyo murtidiisa kana dowraan in aan afaf qalaad lagu barxin oo khaasatan baaxadda dhegaysigu waa ballaaran yahay soomaalidu maanta meel walba shanta qaaradood ee waaweyn way joogaan xaqanka iyo firirka ayan haatan ka bogsan karayn af soomaaligoodii meel ay ka dhegaysan karaan oo ku hayn kara dhaqankoodii iyo waxay ahaayeen baatan ugu weyn ah baan isodhan lahaa sannadkan cusub ee labada kun iyo saddex iyo tobanka waxa uu dalka soomaaliya ula kowsaday isbeddello dhinaca siyaasadda ah iyada oo furfurnaansho dhinaca siyaasadda caalamka ee ku aadan soomaaliya la dareemayo waxaa kaloo jirta in markii ugu horraysay tan iyo markii ay burburtay dowladdii dhexe in ka badan labaatan sano laga gudbay hanaankii kumeelgaadhka ahaa iyada oo dowladda federaalka ah ay heshay aqoonsi haddaba maxay tahay kaalinta ay v o a ka qaadan karto xilligan isbeddelada ka jira soomaaliya waxaa arrintaasi ka jawaabaya cabdulaahi sheekh xuseen hanti wadaag oo hore uu ahaa madaxa raadiyo muqdisho iyo maarayihii golaha murtida iyo madadaalada ee soomaaliya waxaanu la soconaa markii road maapka iyo dastuurka kaalintii voice america ay ka qaadatay qaybteeda af soomaaliga oo dadkii ay si wanaagsan oo qeexan ay dastuurkii uga haqabtirtay oo dadkii micnihii ay aada u fahamsiisay marxaladdan marka hadda ah voice america dabcan xil weyn ayaa ka saaran waayo soomaaliya waa socotaa way isbedelaysaa hadda ayaad moodaa in iftiin uu soo baxay iftiinkaas soo baxay waxaa loo baahan yahay idaacadaha voice america ay ugu horreyso oo dadweynuhu ay aad iyo aada u dhegaystaan in ay la socdaan waxa dhacahaya isla marhaantaasna ay dhiirigeliyaan soo celinta qarannimada haybadda iyo midnimada ummadda soomaaliyeed
haddaba dhegaystayaal si aannu u ogaanno sida ay u shaqayso laanta af soomaaliga ee v o a iyo howlaha horyaalla ayaa waxaannu ka waraysannay madaxa laanta af soomaaliga ee v o a cabdiraxmaan yabarow oo ka warbixiyey howl maalmeedka v o a waa mahadsanta xuseen idaacadda aroortii markaan soo galno maalintaasoo dhan waxaa ka mas-uula tafatarayaal kala duwan aroortii waxa aanu soo galnaa shanta aroornimo saacadda washington marka ay tahay oo ku beegan kowda duhurnimo ee geeska afrika aroortii markii saasoo kale ay kooxda u soo gasho tafataraha waxa ugu horreeyu sameeya waxay noqonaysaa waxa uu eegayaa iimeelada isaga u yaalla iyo fariimaha loogu reebay telefoonnada ee khuseeya wax alla wixii waree markaasi u baahan in la baahiyo markuu intaa uu eego haddana tafataruhu wuxuu uu telefoonna u dirayaa wariyaasha noo jooga meelaha aan la hadalno gaar ahaan geeska afrika markuu intaa isku soo xooraamiyo ayuu wuxuu tafataruhu qaybinayaa shaqadii maalinlaha ahayd isaga oo shaqaalihii kala soo qayb galaya idaacadda aroortii ee u jooga xafiiska oo mid walba uu ka codsanayo inuu wax gaara u sameeyo marka uu tafatiruhu uu hawsha iyo waxyaabaha u diyaarka ah uu soo ogaado ayaa waxaan qabanaa shirka editorialka la yidhahdo ama shirka lagu faaqido waxaa maanta idaacadda ka baxaya oo aalaba aanu qabanaa toddobada aroornimo kaas ayaa tafatiruhu uu ku soo bandhiga wax alla wixii qodobe ee maalintaas uu hayo isagoo kooxda intiisa kale iyo anigaba nala wadaagaya halkaas ayaa markaa aanu dadka kale ee iyaguna jooga ee xafiiska jooga wariyaashuna qofkii fikir haya qofkii barnaamij ama arrin kale oo dhacday oo muhiim oo jirta uu soo arkay aanu isla qaadnaa kadibna baaritaan loogu dhaqaaqaa halkaas ayaa aniguna markaa qodobada ugu muhiimsan waxaan la tagaa shirka ay madaxda laamahoo dhan ay ka qayb galaan aroor walba oo aan ka sheegaa wixii soomaalidu maanta ay hayso waxaa kaloo isaguna jira shir toddobaadla ah oo maalin kastoo jimcaha aan qabanno oo shirka tafatirka ama maalinlaha ah ee editorialka wixii aan ku soo qaadi kari weyno waxa aan ku faaqidnaa jimcaha oo maalin kastaan leenahay mar aanu ka shirno waxalla wixii u baahan in la saxo wixii u baahan in kor loo qaado wixii u baahan in la qadimo ama waxa dhaliilaha ee dadweynahana dhegaysta nooga yimaada ama wixii kale ee dadku ay tal nooga soo biirshaan aan uga waxaajoonno waa tahay cabdiraxmaan ma jiraan dhibaatooyin ama caqabado aad is leedahay way fiicnaan lahayd in laga gudbo xuseenow waxaan kuwaana u kala qaadi lahaa labo dhibaatooyinku midi waa mid maxaliya oo matalan dee dadkana ay iminka washington ka shaqeeya waxaa noo fiicnaan lahayd inaannu isku wakhti aroortii wada kacno dadka aan la hadlayno si aannu markaa aad ugu talagalno oo aan aad ugu diyaargarowno oo matalan shanta aroortii markii ay iyagu soo kacaan haddaan la soo kacno se iminkaba shantaan kacnaaye waxaannu heli lahayn saacado aad u badan ilaa afarta galabnimo oo aannu wax ku gaarsiino oo aan wax weyn oo aad loo daqiijiyey oo aad looga fikray oo aad loo shaandheeyey aan u samayno laakiin nasiib darro waxa aan hurdada ka kacnaa shanta aroornimo marka annaga noo tahay oo durba ay geeska afrika ka tahay kowdii duhurnimo taasi dhibaatay nagu haysaa waayo saddex saacadood oo dee koobkii shaaha markaad soo qabsato kursigii sii fadhiisato inta tafatiruhu uu nashiranayo ayaaba idaacaddiiba la soo gaaraya taasaa marka waxaa iyadu xoogaha caqabad nagu ah oo wakhtigaa masaafada kala dheer ee maraykanka iyo iyo soomaaliya u dhexeeya xoogaha caqabad buu nagu yahay oo nooma hilinayo waxaa kaloo isaguna laftiisuna dhibaato ah xilliga imikaan ku jirna oo ka matalan jiilaalka winterka imika lagu jiro oo qabooba ah oo dadku markay soo kacaan afarta aad hurdada ka soo kacdo aad issoo diyaariso oo gaadiidkii dowladdu aanu soconin barafka alaabta laga soo gashanayo alaabahaasoo dhan maahan waxyaaba runtii dadka saacidaya oo noo helinaya amuurta kale iyaduna xuseenoo xusida u baahan waxa ay tahay mararka qaarkood waxaa dhacda in maamulada aan wararka gaadhsiino ee soomaaliya ka jira aanay ka jawaabin waxa aan jecel lahay inay nala wadaagaan tusaale ahaan waxaa dhacaya banaanbax ama mudaaharaad maamulkaasi looga soo horjeedo matalan haddii gobolka hiiraan ka dhaco ama shabeellada hoose ama puntlandba uu ka dhaco waxa aan la hadlaynaa dadkii banaanbaxa dhigay waxa ay inta badan eedeynayaan maamulkii meeshaas ka jiray iyo waxyaabaha iyagu tabanayeen waxa markaa aan jecelnahay in maamulka wax laga tabanaya ay ka jawaabaan si aanu iskugu dheelitirno warbixintayadii nasiib darro marar badan waxaa dhacda in maamuladu ay iska dhaga tiraan oo ay go'aansadaan inaanay doonaynba inay arrimaha noocaasa ka hadlaan waxaase jecelnahay mustaqbalka in ay afkooda uga ciilbaxaan oo waxa lagu eedeynaya ay ceebsaliim ka noqdaan oo iyaguna ay fikirkooda iyo dhinacooda sheekadu siday tahay ay ka hadlaan si dadweynuhu u helaan sheekada labadeeda dhinac waa tahay cabdiraxmaan sidaad maqlaysay dadweynaha wariyaasheennu ay codadka kala duwan ka soo qaadeen ee magaalooyinka kala duwan ee lanaga dhegaysto ku nool qaar baa waxay codsadeen in barnaamijyo cusub lagu soo daro idaacadda ma jiraan haddaba wax cusub oo laanta af soomaaliga idaacadda v o a ay qorshaynayso in ay ku soo darto ha waa jiraan waa marka hore waxaan soo cusboonaysiinaynaa oo durba dhowaan ay dadku maqli doonaan barnaamijyo hore u bixi jiray oo naga hakaday matalan sayniska iyo teknolojiga oo kale ayaanu soo celinaynaa waxaa kaloo iyaguna aan soo celinaynaa wargeysyadu waxay caalamka qoraan oo khamiistan imika saa dambaba aan haddii rabbi idmo aan sii dayn doonno oo aan dib u soo celinayno waxa aanu isku day doonaa inaanu diiradda ku saarno ama qaybo waaweyn aan ka qaadno waxa caalamka carabta iyagana laga qoro sidoo kale waxa aan mar walba xoogga iyo awoodda aan saari doonaa barnaamijyada dadku ay ka qayb qaadanayaan waxaa la yidhahdo interactiveka oo dooduhu ay ka mid yihiin oo munaaqashooyinku ay ku jiraan oo dadka codkooda inaan siino ayaan aad ugu dadaalaynaa kuwa imika jira ee wicitaanka dadweynaha iyo faaqadaada toddobaadka iyo wixii la halmaalana waan xoojinaynaa laakiin waxa aanu isku daynaa in barnaamijyadaasi kuwa la halmaala aanu dadka ku xoojinno waxaad ogsoon tahay inaan bilownay dhowr toddobaad ka hor barnaamij gaar ah oo dhallinyarada keliya ka hadlaya oo soo gala habeen kasta oo salaaso arbacada soo gelayso marka ay saacadda afrikada bartay sideedda socdana ilaa sagaalka barnaamijkaasi dhallinyarada soomaalida loogu talagalay waxaa magaciisa aan u bixinay waa go'aankaaga oo looga jeedo in qofka dhallinyarada ah wax kasta uu geysto ay isaga ka go'an tahay go'aankiisana ay tahay shar iyo khayrba wax uu la yimaado barnaamijkaasna waa mid xiisele oon dhallinyarada ugu baaqayo ugu dambaynta xuseeno waxa aan dadkana dhegaysta iyo dadka websaydadeennaba la socda aan ugu bashaaranaynaa in websiteka v o a somaly com oo sida ka muuqata toddobaadyadii u dambeeyey aanu cusboonaysinay haddana aan ku tala jirna in qaybo kale oo muhiim ah oo u badan maqal iyo muuqaal iyo sawirro badan aanu ku soo dari doonno aanan rajaynayna in labada kun iyo saddex iyo tobanka heer sare uu gaadho aanan rajaynayno in dadka ku xidhiira websiteka v o a somaly com inay ficil celin ka soo sameeyaan oo ay nooga soo warramaan sida ay uga helayaan ama sida ay u dhaliishan yihiin waxa aan ku soo bandhigno toddobaadyada iyo bilaha soo socda
sidoo kale waxaa munaasabaddan sanad guurada lixaad ee laanta af soomaaliga ee v o a aan waraysi gaara la yeelanay agaasimaha waaxda afrika u qaabilsan v o a gwin diland oo ka warantay sidii loo asaasay v o a waraysigaasi oo ula yeeshay cabdiraxmaan yabarow ayuu ugu horreyn weydiiyey doorkii ay ka qaadatay in la bilaabo laanta af soomaaliga ee v o a iyo sida maamulka sare uu ugu qancay in la furo laan ku hadasha afka soomaaliga waxaanay ku jawaabtay I think VOA felt very strongly that this is part of our core mission. You know, one of the things that VOA does is broadcast to states that are in conflict, states that are failed states, states that are collapsing states. And six years ago, of course, all of that was true of Somalia. So
waxaan filayaa in maamulka v o a ay si aad u xoog badan u dareemeen inay arrintani tahay qayb ka mida ujeeddooyinka aasaasiga ah ee tiirka u ah shaqada v o a sidaad ka warqabtaba mid ka mid a howlaha ay v o a qabato ayaa ah in warbaahinta la gaarsiiyo dalalka ay khilaafku ka jiraan iyo dalalka burburaya lix sano ka horna dhammaan xaaladahaasi waxay ahaayeen xaqiiqo ka jirtay soomaaliya marka waxay v o a rabtay inay samayso ayaa ahayd in ay gudbiso warar sugan oo xaqiiqda ku salaysan isla markaana waxtar leh wararkaas oo la gaarsiinayo dal soo maray marxalad khilaaf badan una baahan xog iyo macluumaad We hired some of the best Somali journalists that were available on the ground in Somalia. We hired an excellent staff here in Washington. As, as you know, Abdi, this is the staff that we still have. We hired you, which was a very good decision. and we began to broadcast into Somalia.
waxaannu shaqaalaysiinay qaar ka mid ah wariyaashii ugu fiicnaa ee laga heli karay gudaha soomaaliya halkan washingtonna waxaannu ka shaqaalaysiinay koox aad howlkar u ah waanaad og tahay cabdiyow oo waa kuwa haddaba howlgala sidoo kale waxaannu xulannay adiga mudane cabdi tallaabadaas oo ahayd go'aan aad u wanaagsan waxaannu bilownay in aan wararkii gaarsiinno soomaalida si ay go'aanno wanaagsan u qaadan karaan kuwaas oo ku saabsan noloshooda iyo dhinaca ay rabaan in uu dalkoodu u socdo mar kale agaasimaha waaxda afrika waxaa la weydiiyey inay sharaxaad ka bixiso mabaadi'da asaasiga oo ah axdiga ay ku shaqayso v o a iyo sidii loogu dhiirigelin lahaa soomaalidu inay ka qayb qaataan doodaha iyaga ka dhexeeya oo ay wadahadal ku xalliyaan khilaafaadkooda The VOA Charter calls on us first to provide accurate, credible, balanced information. Uh, it calls on us to reflect American life. It calls on us to represent all points of view on axdiga v o a waxa uuna farayaa inaannu baahinno warar sugan oo xaqiiqda ku salaysan islamarkaana dheeli tiran waxa uu axdiguna farayaa inaan sawir ka bixinno nolosha maraykanka iyo doodaha bulshada dhexdeeda ka jira waxaanan u malaynayaa in arrinteenna khusayso ay tahay qaybta saddexaad ee axdigaasi waxaana ay dhigaysaa in v o a shaqadeedu aysan ahayn oo keliya in warar ay u baahiso gobollada kala duwan ee caalamka balse ay sidoo kale ku dhiirogeliso in ay qayb ka qaataan wadahadalka iyo dood isweydaarsiga oo ay ka qayb qaataan nolosha waddankooda waxaana wadahadalka iyo isdhaafsiga xogta uu ku dhici karaa siyaabo kala duwan oo ay ka mid tahay in laga qayb qaatay barnaamijyada raadiyaha halkaas oo lagu soo bandhigayo afkaar kala duwan iyo aragtiyo ka tarjumaya dareenka bulshada waxaan filayaa in baahinteennu ay door weyn ka qaadanayso marka ay dadku ka faa'iidaystaan fursadaha wadahadalka iyo doodaha halkaasi oo qof kasta uu maqli karo aragtida dhinaca kale
ugu dambayn dhegaystayaal waxaannu barnaamijkeenna ku soo gebagabaynaynaa fariin uu ummadda soomaaliyeed u gudbinayo agaasimaha guud ee ugu sarreeya dhammaan laamaha kala duwan ee idaacadda v o a david enser For the past six years, VOA has provided Somalis with accurate, credible news and information on the issues that matter most. In return, you have rewarded us with one of the highest listening rates of any.
lixdii sannadood ee lasoo dhaafay v o a waxay soomaalida u fidisay warar saxa oo lagu kalsoonaan karo oo ku xidhiira mawduucyada sida weyn iyaga u khuuseeya idinkuna haddii aad soomaali tihiin waxaad ku abaal guddeen in laanta af soomaaligu ay noqoto midda v o a loogu dhegaysi badan yahay laamaha v o eda iyadoo haatan ay soomaalidu gelayso mustaqbal cusub oon rajaynayo inuu noqdo mid fiican v o a ayaa diyaar idiin ah waana idaacad aad mar walba aamini kartaan ood ku kalsoonaan kartaan
gabagabadii dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan haddii aannu nahay dhammaan shaqaalaha laanta af soomaaliga ee idaacadda v o a waxaannu idinka mahad celinaynaa sida sharafta leh ee aad ula socoteen barnaamijyada iyo warbixinnada aydiin soo tabinaysay v o a muddadaasii lixda sano waxa kale oon idinka mahad celinaynaa talooyinkiina qiimaha leh ee aad hadba noo soo gudbisaan sidaas iyo nabadgelyo